haatana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaa si wada jira inoogu soo tabin doona ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkani xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale dhambaallo qurux badan dhegaystayaashaa soo dirsaday annagana heese qurux badan ayaan ibraahim ugu laraynaa soo maa si fiican waa tahay dhambaalka ugu horreeya anaa soo qabanaya waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cumar cismaan jayta ayuu ku magac dheer yahay hooyo xabiibo xasan maxamuud eedda haboon cumar cusmaan eeddo caasho cusmaan eedda farxiyo cumar cismaan eeddo halo nuur cismaan waa la yidhi iyo eedo hijriyo nuur cismaan eedo hodman nuur cismaan adeer yonis cumar cismaan iyo adeer cabdulaahi cumar cismaan iyo adeer cabdi cumar cismaan adeer xanaad nuur cismaan maasha allah waa asxaab badan iyo sidoo kale adeer hurayri nuur cismaan iyo hooyo zahra cumar cabduleeh abaayo shukri maxamed cumar abaayo hibaaq maxamed cumar iyo abaayo najmo yaasiin cali iyo sidoo kale abaayo halkale ku jira waa abaayo nawaal yonis cali iyo abaayo muhiim daahir cumar iyo abaayo muhiim nuur aadan iyo filsan cabdi cumar nashaad cabdi cumar iyo sidoo kale aboowe ciise maxamed cumar warqadda gadaal bay ka furfuratay markaas lahaa way soo xirmaysaa ibraahim oo ay dib u furatay waa tahay iyo sidoo kale aboowe hanad maxamed cumar iyo aboowe hureyri maxamed cumar iyo aboowe ibraahim maxamed cumar iyo aboowe cabdulaahi cabdi cumar iyo aboowe maxamed nuur aadan iyo aboowe mustafa nuur aadan iyo aboowe maxamed nuur aadan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan nimco maxamed cumar oo nimco nasiib lagu naanayso iyo gacaliyaheeda baa layidhi xasan cusmaan xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhda markay ahayd afar labaatankii bishii nofembar aanu soo dhaafnay sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo anigan waxaan raacinayaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cadnaan maxamed axmed iyo yuusuf cabdi shire yuusuf maxamuud yuusuf iyo cabdiqani axmed maxamed cabdiraxmaan bulshaawi abuurka haadi iyo maxamed deeq cabdulle iyo axmed shimaali iyo waxay dhahdeen xasan haykel iyo maxamed cabdulaahi xaymaan iyo aasiye xaaji aadan iyo cabdirasaaq famos iyo cumar lakiman samsam maxamed axmed yaasir cabdiladiif liibaan maxamed sharwac iyo falastiin khaliif yuusuf aamina ifraax cabdi xayaad cusmaan xuseen cabdicasiis haykel iyo ugu dambaysta jaamac cali waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan maxamed xirsi jabra iyo najme yuusuf maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay qardho waxaana ay leeyihiin ilaahay sukin barakeeyo noqda kuwii eebba u kala sii ubad kheyr qaba aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa guryo sama lahaayo guryo sama codadka labada fanaan faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo maxamed suleymaan tube
gedkii jacayka untibaad ka gurya samaalahaayo gediruna lahaayo gurya samaalahaayo gediruna lahaayo gabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba dheaano saskaragta noqone saskaragta noqone gabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba dheaano saskaragta noqone saskaragta
ananku garaabinha samo haddaan intaas kaga gudubno codadkii maxamed suleymaan iyo faadimo cabdulaahi maandeeq xaggii dhambaalada caash haddii aan ku noqno dhambaalkan haddii aan qaato wuxuu naga soo gaaray maxamed axmed jaamac iyo qadar axmed jaamac faarax axmed jaamac cumar axmed jaamac yuusuf axmed jaamac nasteexe axmed jaamac luul axmed jaamac khatra axmed jaamac iyo yaasiin axmed jaamac ugaas xasan bashiir siciid xuseen maxamed guureed liibaan maxamed shirwac siciid macalin bashiir cadnaan maxamed axmed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo ugu dambaysta cabdicasiis cabdulaahi daahir dhammaan reer axmed jaamac geedi waxa ay kala joogaan dunida dacladeeda waxaanay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan muuse axmed jaamac iyo caaisha cabdi cali oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena caash maxaa ugu ducaynaysaa arooskaas ka dhacay magaalada beledweyne waxaan leeyahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo beledweyn beertii raaxadan way ku aqalgaleen raaxo kuwaara ayaan leeyahay dhambaalkana soo qabanayana waa meher ibraahimow dhammaan qoyska reer xayir ayaa diraya iyo sidoo kale reer shire waxaa kaloo ku jira aamine faarax xayir farxiyo mahad jaamac sahre ciidla nuur waa waryaheenna iyo sidoo kale abwaan cabdulaahi xasan ganey iyo xasan daahir weersame waa abwaaniin iyo fanaaniin iyo waryaalba halkan ku jira iyo sidoo kale abwaan cali ilaye kayse ismaaciil wuxuu ku magac dheeryahay kayse xabow iyo sidoo kale sahal qaradhood cabdulqaadir axmed iyo faysal xawaase iyo axmed rasta cabdilcasiis iskalaaji iyo kiin jaamac yare dhammaan bahda hal abuurka soomaaliyeed dhammaan wariyaasha dhammaan fanaaniinta iyo ehelka iyo qaraabada la yidhi waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan abwaan khaliif faarax xayir iyo marwadiisa suhayra naasir shire oo dhowaan meherkood uu ka dhacay dalka turkiga waxa ay leeyihiin waxaan idiin rajaynaynaa aqalgal soo degdega oo waara oo ubad khayr qabana lagu kala helo annagun waxaan leenahay aamiin inteed rabtaayo oo aad uruure codkii cabdulaahi shariif beesto run baladka sheego gooror marroone inteed rabtaaye anna waa ku rabaaye maxaad ii rabseede qaali ii ahaawe run baladka sheego gooror marroone inteed rabtaaye
inteed rabtaayo codkii cabdulaahi shariif beesto haddaan intaas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha aabe xuseen gurey hooyo bunay unturow iyo hooyo faadumo xuseen gurey iyo aabbe yuusuf macalin iisho xuseen gurey iyo xuriyo xuseen gurey madiino xuseen gurey iyo maxamed xuseen gurey iyo naseexo yuusuf macalin qalanjo yuusuf macalin iyo nafiiso yuusuf macalin xasan yuusuf macalin aamine maxamed kiilow hooyo aamine aadan cumar aabe cali maxamed cabdulaahi xasan cali maxamed iyo iqra cusmaan maxamed waxaana ay taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed yuusuf macalin iyo ifraax cali maxamed oo ku aqalgalay magaalada jowhar oo ay leeyihiin arooskiina aamiin waa idiin soo ducaynaynaa eebbanaha idinkala sii ubad kheyr qaba aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa wadartii kacbatana iskumaba wanaagsanin goorma kugu dambeysay ibraahim oo heystan iyo wehel caashaq fanaanada saynab cige maxamed markana dhegeystayaasha aan dhegahooda kusii dayno
wehelkayga weyan wilayga beeriyo wadnahayga wle aniga caashaqo wehelkayga weyan wilayga beeriyo wadnahayga weyan waxayd ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan waxayd ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan warna nama dhex mari karo ay hooyalayuh hoyalo hoyalo oye hoyali ay hooyalayo hoyalo hoyalo oye hoyali weliday kamal qabani iliguma wetayne weligay kamal qabani celiguma wetayne waa waqal daruuriyo ubaxan warabshiilka kula walaalayo waa waqal daruuriyo ubaxan warabshiilka kula walaalayo wle aniyo caashiq wacad boonu leelay waxya jidhkaygana dawadiisa weeyaan wle aniyo caashiq wacad boonu leelay waxya jidhkaygana dawadiisa weeyaan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan warna nama dhex mari karo ay hooyalayuhu hoyalow hoyalo oye hoyali ay hooyalayuhu hoyalo hoyalo oye hoyali weligay kamal qabanin celiguma wetayne weligay kamal qabane celiguma wetayne waqaldaruuriyo waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray waas liibaan maxamed shirwac iyo saxadi cabdirasaaq biiriye faragaab iyo waxay yidhahdeen dhaktar nimcaan jaamac hooyo xaawo faarax aabe muuse ciise yaasir ciise yaasiin iyo barqadle cabdi dheere iyo barqadle yuusuf daahir iyo nuur cabdirashiid katuuse cabdi biiriye jaamac iyo waxay yidhaahdeen macalin fitaax cawaale abshir waxa ay dhammaantood kala joogaan burco muqdishow labile khafri dahare waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan macalin nuur muuse ciise iyo hodan maktal haruuse oo ku aqalgalay labile oo ka tirsan bay yidhahdeen degmada gallaadi ee gobolka doolo waxaanay leeyihiin ducadu waa cashuud waa tahay aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa ibraahim oo midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo waxaan idin ciyaaraynaa heestaa kudhigeedu yahay daruuraha iyo codkii cabdalla yuusuf hanuuni
ضرورة إلا أيوه ضيح نور يا نهار صومالي نزلي أيوه والحريرة ما نهار دولي جعايك يا ربي ما ضرورة إلا أيوه ضيح نور يا نهار Thank you. Yeah. وداع المعاني وعدك يا سيدي ومديك راعي ضدك نكون جاهلي ومديك راعي ضدك نكون جاهلي وداع المعاني وعدك يا سيدي damalaan harsanayo midhayga daariyo dayradaga yaabo dhaxanka tusiyo dudurolyayo irhoreyaata damalaan harsanayo midhayga daariyo Thank you.
waa tahay hambalyo tahniyad dhalasho baa la yidhi dadka dirayana waxaa u horeeya aabe maxamed xasan dhagaweyne dad kaloo fara badan baa ku jira oo dhowr iyo labaatan gaaraya waxaa sidoo kale ku jira aabe mukhtaar cali kuulow iyo hooyo aamine faarax maxamed hooyo muslimo xasan maxamed ayo faadumo muluqo xasan ayo khadiijo xuseen cumar abti cabdulaahi cali maxamed iyo abti xasan mulush maxamed iyo hooyo sahro maxamed xasan dhagaweyne hooyo shukri maxamed xasan dhagaweyne waa ilmo dhagaweyne maxamed faarax xuseen iyo hooyo faadimo maxamed xasan dhagaweyne hooyo raaxo maxamed xasan dhagaweyne cabdimaalik mukhtaar cali kuulow iyo nasro maxamed yuusuf sabriin xuseen maxamed xasan dhegaweyne waxaa kaloo dhambaalkan ku jira daadaa cusmaan sheekh nuur iyo ismaaciil axmed macalin mawliid cusmaan sheekh nuur maxamed xuseen maxamuud iyo muniiro mukhtaar cali cabdiraxmaan mukhtaar cali waa cabdiraxiim mukhtaar cali iyo mune mukhtaar cali iyo nawaal axmed waxay dhammaantood saaxiibada ku qoran iyo ehelka iyo qaraabada dhambaalkan ay tahniid dhalasho u dirayaan cabdirasaaq cilmi culow waxau ku magac dheer yahay prince elmovig walir ibraahin waa tahay iyo sidoo kale maryan mukhtaar cali runeb iyana ku magac dheer tahay waxa ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho maalintii jimcaha ay ahayd taariikhdu sagaal iyo tobanka bisha novembar sanadka laba kun sideed iyo toban allaha ka dhiga bay leeyihiin gabar dalka iyo diintaba anfacda annaguna waxaan raacinaynaa aamiin gabagabadii barnaamijkan ibrahin oo soo gaarnay bal heesta ugu dambaysaan ku xorayna ee dhegaystayaashan aan u sideynayno ambiyahay walaaley hee nafku aamintaa oo wax kuu sidee hay ka qabo miya ka qabo kugu simaya igahoo baan soo xasuustay waxaa ku luuqeynaysaan qiyaasaya fanaanka cabdulqaadir kaskey iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey inta aan mar kale kulmi doonno haddii alla idmo toddobaadka dambe waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo midaan hogaanso waxa uu ka gubay waa aamuskii nafta armida hogaanso waxa uu ka gubay waa aamuskii ma adkaysiba hufan looga dhigay ilintiyo hobdiyo olo lahaa jacay ma adkaysiba hufan looga dhigay ilintiyo hobdiyo olo lahaa jacay ma wabadaaba qadayr baxriyo taanigayaay ma wabadaaba qadayr baxriyo taanigayaay ambilii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan lahaa qalbi omanba hubul la-ay ma wabadaabaan qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku aantaa ubax ku sida